bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku hastaysan tahay toddobada bisha janwari sanadka labada kun siddeed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta si rasmi ah usoo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo gegada diyauradaha muqdisho ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiro heer gobol heer federaal iyo sidoo kale bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan iyo siyaasiyiin hore garoonka diyaaradaha waxaa ugu tegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale wasaaradda shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey maraykanka waxaa la filayaa in uu maalinta biri ah xilkaasi la wareego iyadoo la filayo munaasabadda xil wareejina inay ka dhacdo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya hadal kooban oo warbaahinta ku siiyey gudaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayuu kaga mahad celiyey hanaanka wanaagsan ee loo soo dhoweeyey safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka ahna wasiirka magacaaban ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya waxa uuna tilmaamay in uu la shaqay doono kana shaqayn doono arrinta la xiriirta arrimaha dibadda soomaaliya oo aqoon ballaaran u leeyahay iyadoo sidoo kale uu kaga mahad celiyey mas-uuliyiinta dowladda sarsare hanaanka ay ku aamineen in xilkani uu u qabto dalka soomaaliya waxaa maanta sharafi ah in aan dadka madaxdii soomaaliyeed saaxiibo hore iyo saaxiibo cusub intaba inaa maanta igu soo dhoweeyaan magaaladan ku koray gurigayagii halkan waa laga arki karaa aan deganaan jiray madina marka garoonka caalamiga ee aadan cadde magaalada muqdisho oo ah wejigii iftiimayey dalkeenna caasimadeenii haddana nasiib u heshay inuu guddoomiye u noqdo iyo iyo duq intaba saaxiibkay qaaliga aan isla soo shaqaynay oo aanu banaanka ka fiirsanaynay dadaalka fiican oo tirada badan oo natiijadeeda la arko gaaliya islaamba ay qirayaaniin marka inaan maanta imaado sharaf weyn bay ii tahay waxaa kaloo sharafii ah ra-iisul wasaaraheennii horeeto cali maxamed geede oo saaxiib ah inuu ka mid yahay dadkay soo dhoweeya yuusuf garaad cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta beri ah oo xilkaasi si rasmi ugu wareejiyo maha waa wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad kaasi oo muqdisho si diiran maanta loogu soo dhoweeyey wararka laga helaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xoogan uu halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka gololey oo qiyaastii toddoba kilomitir waqooyi kaga beegan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana dagaalkan laysu adeegsaday sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan wararka halkaasi ka imaanayana khasaare kala duwan ayaa soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay inkastoo aan weli la sheegin tirada rasmiga ah ee waxyeelada ay kasoo gaartay dagaalkan lama oga ilaa iyo haatan khasaaraha gaaray sidoo kale dadka deegaanka iyadoona baqdin xoogan ay ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka u dhexeeya shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya ee halkaasi fariisinka ku lahaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa goor dhoweed waxa uu gaaray magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland halkaasi oo ay si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo farmaajo iyo xubnihii wafdigiisa la socday ayaa garoonka diyaaradaha waxaa lagu soo dhoweeyey si weyn waxaana halkaasi lagu sii diyaariyey ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan una diyaargaroobay sidoo kale dad aada u fara badan ayaa xaafada magaala xaafadaha magaalada garowe isaga soo kala kasoo kala yimid ayaa ka qayb qaatay soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdiga hordhiciisii ayaa maalintii shalay waxa ay gaareen magaalada garowe kuwaasi oo halkaasi kaga sii hormaraya madaxweynaha soomaaliya ammaanka garowe ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana amniga sugayay ciidamada koofi guduuda madaxtooyada soomaaliya oo maalin ka hor gaaray halkaasi suxufiyiinta ayaa sidoo suxufiyiinta ayaa soo sheegaya in madaxweyne farmaajo uu ka qayb geli doono munaasabada kooban oo xarigga looga jarayo dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada garowe oo dib u dhis lagu sameeyey muddooyinkii dambena soconayay dhismahaysa madaxweynaha ayaa lagu wadaa in caawa uu ka ku hoydo magaalada garowe ee xarunta puntland ayadoona wararka soo baxay ay sheegayaan in maalinta berri ay suurtagal tahay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saddexda wasiir ee ku cusub xilalka wasaaradda waa wasiirada soomaaliya ayaa lagu dhaariyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dhaariyey wasiirada cusub ee khamiistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo usoo magacaabay xilalka ay haatan hayaan wasiirada la dhaariyey ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo soo gaaray muqdisho maanta wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga munaasabada dhaarintan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay inuu filayo in wax badan ay ka qabtaan xaaladda amni ee dalka haatan ka jirta mas-uuliyiinta cusub ee loo magacaabay xilalka kala duwan ee wasaaraddaasi waa wasaaradaha kala duwan ee dhowaan isku shaandhaynta ugu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya gaar ahaana magacaabista saddexda wasiir iyo beddelka saddexdii ka horreysay wararka naga soo gaaraya deegaanka galgale ee gobolkaasi bari ayaa waxa ay sheegayaan in madaafiic ay ku garaaceen ururka al-shabaab fariisin ciidamada ay ku lahaayeen puntland deegaanka buuraha galgalo ku dhowaada shan madfac ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhacday afaafka hore ee saldhigga ciidanka ammaanka puntland ay ku leeyihiin halkaasi al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in madaafiicda qaar ay ku dhaceen gudaha saldhigga inkastoo aan la xaqiijin la xaqiijin karin khasaarooyinka ka dhashay tirada wariyaasha waa tirada hoobiyaasha ay ku dhacday sida shabaab ay sheegayaan gudaha saldhigga ay ku leeyihiin ciidanka ammaanka puntland buuraha galgalo ee gobolka bari ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka puntland ee ku aadan madaafiicda lagu garaacay saldhigga fariisinka ay ku lahaayeen ciidamadooda ee ku yaalla halkaasi ayadoo beryihii dambane ay dagaallo ku dhex marayeen buuraha galgalo ciidamada ammaanka puntland iyo sidoo kale dagaalyahanada maleeshiyada kooxda al-shabaab warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa anibaa saaxiibtiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinaya warka intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo